asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee kolba dhinac wax kaa tusta mideennan maantana badanaa aniga markaan xubinta soo jeedinhayo waxaan jeclahay ilaahu hal eray ama hal sheeko ama hal xubnood oo meesha aan ku soo qaadanoo yar oo gaaban ama macno yar uu ku duugan yahay ha ahaatee inaan ku dhex qaso ama aan ku dhex walaaqo ama aan bararis iyo galaamulux kaga dhigo ama buqbuqood ay ii noqoto ama aan subag iyo caano laysku daray iyo burcad iyo alaabe ilaahay ka dhigo ee afkayga hooyo iyo eryada ku duugan ama isticmaalkii agabkeenna qayb ka mid a inaan iyada intaan soo qaado aan uga dhigo cusbo ama xawaaji ama haddii ilaahay kuu samaogol yahay reexaan ayo wixii waxeenna aynu lahayn inaan isku udgiyo oon isku macaaneeyo oon isku walaaqo oo aan isku qaso ayaan jeclahay waana mid aniga laftaydu marka aan ka sheekaynaya afka hooyo ama erayo badan oo dadka soomaalidu maanta ay iloobeen aan soo qaadanhayaay waa mid aniga i dareen gelisa waana mid iigu filan aniga dhanka qabyaaladda laftayda idiin qarin maha waxaan ahay qabyaaladaysta laakiin qabiyaaladaystaha aan ahay waa tee waxaan ahay qabyaaladaystaha afka hooyo dhaqanka suuban ee diinta islaamka iyo qabyaaladaystaha hiddaha soomaaliyeed ee dariiqa saxda ah ku taagan anigu waxaan ahay amaan isu aqaanaa mid keligii u dooda ama mid aad iyo aad ugu foogan afkiisa hooyo iyo waxyaalaha ku dhex duugan waxaana isku sheegaa inaan ahay qabyaaladaystaha ugu daran oo weliba aan ahay qabyaaladaysta qoomi ah ee aanan ahayn qabyaaladaysta qoys ama qabyaaladaysta qabiil ama qabyaaladayste haddii laa kuu sama ogol yahay qaran keligii meel taagan waxaan ahay qabyaaladayste qoomiyadeed qabyaaladayste qoomiyadeed markaan ku leeyahay dadka afkan ku hadla ayaa lexjeclo iga haysaa afka laftiisana lexjeclo gooni a iga haysaa dhaqanka diiniga ana lexjeclo kala iga sii haysaa oo ilaahay i siiyey midka dambe ee aas-aaska iyo aayaha iyo wixii aan dhaxallay ee hiddo ahaana de isagu waaba maaragtay waa lama hiifaan intaasoo howlood ayaa isugu kay duugan kan marka xubinteena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa gabarh ka mida gabdhihii soomaaliyeed ee edabta lahaa xoola raacan yaqaanay aqaladana samayn jiray ayaa waxay intay ari soo xaraysay ee xara u dhigtay oo caanihii qaabka ahaa dhigtay oo baraarkii mareegeysay oo arigii xaraysay oy soo caweysay oo harar soo qabsatay waa caddo afar iyo tobnaad halkana waxay dhigatay qabatintii intana waxay dhigatay xadhigii geediga ah ee maleegnaabay inta dhigatay intana waxay dhigatay duntii lagu mardhahayay hararka intaasay iskusoo hararkay soo qabsatay aar bay ku bilowday samayn dhinac bay kaga fadhidaa mugta hararkay samaynaysa dayaxay la yaabtay marka dayaxan iftiinkiisa ayay la yaabtay waa dayax afariyo tobnaada oon cidna wax ku qabsanayn waa afariyo tobnaad aan beer lagu falanayn waa afariyo tobnaad aan haddii ilahi kuu samogeliya agab lagu soo saarayn waa afariyo tobnaad aan warshad lagu shiilayn waa afariyo tobnaad aan ilaahay lagu caabuyo dadkii o dhan waa iska seexdeen baydooda way yaabtay cirkay dhowrtay ilaan waa aayaadka ilaahay aayaad ka mide iyadoo hawshii iyadahay la tacajabsan hararkeediina samaysanaysa yaa mid yidhi heblaay caawa dayax maalinaad haysataaye harar baan samaynhaya markaasay tidhi aaboowe waa runtaa dayax maalinaan samaystaaye anu wax baan ku qabsanayaae laakiin dadkii way seexdeen mid baanse kuu sheegi dareenkiisay soo jiidatay moogta ninka isaga ah markii layidhi mid baanse kuu sheegay markaasuu yidhi hee hebla saytac inaa yeero caawa dayaxa nuurkiisa hal arrin unbuu ku fiican siyo muxuu ku fiican yahay markaasay ta al caawa yaa nin kula roora al caawa yaa nin kula rooray tidhi dayaxan iftiinka al caawa yaa nin kula roora in un caawa nin lagula rooro yuu dayaxan ku wanaagsay halkaa waxaa kaaga cad saddex qodob saddexdaa qodoba maxay yihiin waa midda koowaade gabadhanu inay ka xamdi noqday dayaxan ilaahay siiyey ayna cilmi ka korursatay waa midda labaadee inay ahayd hooyo inay wax dhaqato diyaaru ah oo hooyonimadii dhaqankii ayaa diyaar ka ahaayo markay lahayd alla yaa caawa waa nin la roora markay ku leedahay waa gabadh hooyonimo u diyaarsano waxay rabtaa ubad waxay rabtaa aqal waxay rabtaa raaxo waxay rabtaa mas-uuliyad mas-uuliyaddeediina waa gabadh u diyaar inay tahay ayaa halkaa kaaga soo baxaysa kuwa maanta internetyada ku jira meesha ay dhahayaan nin muxuu yahay oo waxyaalaha wareerka ah ee nagu soo kordhay ayay ka mid tahay gabadhaas hooyanimeedu waa midda saddexaad inay wax ku qabsato hararkeedi ku soo hatay maantana haddaad dhahda dayaxu dhinaceeb ka soo baxaa kuwa waaweyn fara badan oo aqoon-yahanad wey lagu leeyahy alheed waa kaale dayaxu ma taqaanaba maah maada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhallaan qayladu waa qaboonada dhallaan qayladu waa qaboonada